wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay toddobaadkan marti noogu tahay wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya docor fosiyo abikar bal soo dhowow wasiir ugu horreyntii waxaad iiga warantaa xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya waxa aad ku qiimeyn lahayd bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sahra waa ku salaama adiga iyo dhegeystayaasha oo dhan horta waa waajib in laga tacsiyeeyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan intii naga dhimatay qaraxii afariyo tobanka zooba ka dhacay ilaahay u naxariista intii dhimatay sabrimaa ilaahay naga siiyo dhib weynaana gaaray inta dhaawacana ilaahay ha fudud ilaahay caafimaad qarax weynaa dhacay kan ugu daran oo laga hadda laga hadlaayo dhibaatadiisa ay taagan tahay iyo waa qaraxaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo saddex boqol iyo ka badan dhaawac badan la soo gaaray gurmad badan la fidiyey soomaaliya oo dhan isugu tagtay dib walba oo joogtay magaalada muqdisho iyo dibadda laga wuxuu ahaa qaraxii ugu weynaa ugu khasaarada badnaa naf badan ku go-day maal badan ku baaba-ay dad badan ku baaba-een weli dad ku maqan yihiin qaarkood aanan la hubin geeri iyo nolol marka waa waxay ahayd dhacdadii noogu xanuun badna badnayd ilaahay sabar hanaga siiya xaaladda caafimaad guud hadda waxaa waaye weli waxaa lala tacaalayaa oo isbitaaladii yaalo walow inta badan dibadda loo qaaday dhaawacyadii islaa wadamo badan oo ay kamid yihiin sudan iyo kenya iyo ilaa iyo number ku dhawaad boqol ku dhawaad boqol iyo labaatan iyo toddoba qof ayaa loo qaaday dhaawacyadii islaa guud ahaan sideetan waa sudan soddon iyo shan waa turkey kenya waxaa loo qaaday todoba iyo shan shalay la qaaday emirateska ay qaadeen kadaba daraad qaadeen oo ay ka dabageen cadada guud waa boqol iyo labaatan iyo toddoba inta dhaawac naga jirta wadamada dibadda marka ilaahay hanoo caafiyo waa xaalad aada u adag ahayd waa gartay haddadaas aan kula hadlayo xataa qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho sida la leeyahay hotel naasahablootu dhimashadii dhaawacyo ayaa jira marka marka masiibooyin noocan oo kale ay dhacaan oo qaraxyo ah oo dhibaato intaan la eg oo kaleeto geysan karaa wasaaraddaada maxay uga gaashaamanaysaa muqdisho oo kaleeto hadda wasaaradihii dowladdiiba ay ku shaqeynaysa ayaa dhibaatooyinkan ay ka dhacayaan maxaad sii diyaarisaan markii xaalad deg dega idinku imaado oo dadku ay heli karaan wallahi xaalada deg dega markay timaado waa la gurmadaa oo ambulansyada magaalada isbitaalada kale yaalla horta wada carada gurma deg degaa loo fidiyaa dhaawaca marba waxaa meesha ugu dhowaa la geeyaa oo qofka markaas geyn karo isbitaalada kadib waxaa la qorsheeya isbitaalada waaweyn oo dhaawacyada aada u daran qaadi kara waa isbitaalada banaadir iyo madiina iyo digfeer oo yacni awood ulah inay emergencyga qaabilaan qalab ahaan dhakhaatiir ahaan iyo iyo daweyn ahaan culays badan ayaa ku dhaca sida afar iyo tobankii octoober aan ogeyn kadib waxaa la fiiriyaa waxaan ku talinaa in dhaawacyada marba inta isbitaalada iyaalan la fiiriyo loo sii gurmadooda qaado oo lasii geeyo labada isbitaal waaweyn oo qaliimo loo sameeyo markaasna la qiimeeyo wixii u baahan gurmad dibadda in loo qaado in kale markaas aan macaawino weydino waa garta ugu dambeysa oo kaleeto waa yahay waa tahay waxaan bal hadda siinayaa mid kamida dhegeystayaasha oo qadka ku jiro bal magacaaga walaal ku bilow iyo wasiirka caafimaadka dowladda haddii aad jeclaan lahayd inaad wax un ka weydiiso wasaaraddeeda quseeyo
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan kasoo dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii ku shahiiday afar iyo tobankii bishaan masiibada ka dhacday geedka soodhe magacayga haddaan ku laabto waa doctor cabdiqaadir mere ah dhaktar ka shaqeeya isbitaal banaadir muqdisho intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiiradda mar walba waxaa dhaca masiibooyin afar iyo tobankii bishaan taasoo ay ku waxyeeloobeen dad fara badan ka wasaaradda caafimaadka ahaan maxaa ugu qorsheysan masiibooyinkaas dhacay si looga hortago macnaha kuwa midkaa hore dhinaca caafimaadka ku aada macnaha tusaale ahaan haddaan soo qaato in la helo ambalasiyo central balaad banki iyo teams caafimaada oo qaabilsan gurmadka dadka reerka ee qaraxyada ku waxyeelooda waa waa su-aashayda koobaad waa ta bal waxaan jeclaan lahaa inay kaaga jawaabto waayo wasiir waa maqashaa waa run waa doctor cabdiqaadir waan salaamay waa runtiis waa isbitaalada waa loo gurmadaa waa la ordaa meel walba oo ambulas jirtana way tagtaa oo lama lama kala hab wasaaradda waa run ma laha blood bank waxyaalaha noogu daran waa dhibaato mar walbana haysatay oon ka tashanayno mar walbana macaawino raadinayno sidiina loogu hagaajin lahaa blood bank dhismihii waan haysanaa laakiin ma shaqeeyo ilaa iyo waqti hay-ado badan waa la hadalnay oo mar walba oo aan la hadalno deeqdi bixiyayaasha waxyaalaha noogu daran un weydiina waa ambulance iyo blood bank iyo forensic lab saddexdaas meel oo saddex shay oo muhiim u ah emergency-ga blood bank malihi sidaan sheegay maalin dhaweyd qaraxii dhacay afar iyo tobanka sabar ilaahi anaga wasiya intii ku dhimatay mar labaad waxaa aada isu xilqaamay oo baahideena dareemay oo ka damqaday dahabshiil group oo tegay isbitaalada wareegay mucaawino bixiyey daawooyin bixiyey ku dayay inay ballan qaadaan weliba bilaabay shaqadii haddaanan qaldanayn mar hore inay dhisaan isbitaal madiina recovery roomka meesha qalliinka marka dadka lagu sameeyo la dhigo iyagaa noo yimid isbuucii hadda tegay maalintii arbacada oo xafiiska nagu yimido noo ballan qaaday inay naga kaalmeeyaan blood bank si wixii dhismo ah wixii qalab ah unidka loo xoojiyo sidoo kale ambulance waa ka wada hadalnay baaq waa u dirnay business communityga soomaalida in wixii gurmad wasaaradda caafimaadka ay ka kaalmeeyaan annaga sidaad la socotiin wasaaradda budget weyn ma laha waa boqolkiiba hal ayuu ku hooseeya budgetka wasaaradda caafimaadka ilaa iyo hadda haysatay marka awooddii aaday u yar tahay laakiin waa la dadaalaya waxyaalaha aan ka baranay qaraxii afar iyo tobanka octoobar dhacay waxay soomaali siday u midooday meel walba ka timid takhaatiir iyo daawooyin ilaysu gurmay looma kala hadhin looma kala harin dhalinyaro waayeel shacab meel allaala meeshuu jooga marka taas waxaan muujinay midnimo iyo inaan ogaana baahideena degdegta ah inaan annaga ka ka bilaawno inaan u gurmano taas waxay keentay dahabshiil iyo dacmishdaradii kale inay noo yimaadaan ay nagala xaajoodaan ay naga kaalmeeyaan marka waa ku mahadsan yihiin laakiin waa wax u baahan in si degdeg loo wada xaliyo guud ahaan aada umahadsantaa wasiir sidaa ufaafahaysay tusaale ahaan annaga waxaan nahay dhakhaatiir waxaana asaasna urur dhaho soomaali balaa donation volunteers oo muddo sanadku dhawaada ka shaqaynayay inaan dhiig ku deeqno isbitaalada dadka markaas u baahan maadaama central muxua balaa banki uusan jirin waxaana qayb ka ahayn gurmadkii loo sameynayay musiibadii dhacday oon qayb weyn ku lahayn marka int markaan raacsado su-aal kalaan raba inaan raacsado oo ah wasaaradda maxaa ka hortaagan inay hirgelido isbitaallo lagu daryeelo dadka si bilaash ah maadaama wasaaraddii caafimaadka ay tahay la rabay isbitaaladii ahaa national levelka ah inay gacanta ku edmantiin garaydo maxaa ka hortaagan wasaaradda waad mahadsan tahay waa horta xarumo caafimaad n c h da waa free inay waxay ku daaweeyaan dadka waa runtiis isbitaalada saan soo sheegay wax walba waxaa cayima qayb weyn ka qaata resource dawladda ay leedahay oo gelinaysa isbitaalada waa jiraan isbitaalka hadda uu takhtarka ka hadlayo oo ka shaqeeya waxaan tegay maalintii arbacada ahayd kalabti oo aan soo fiiyey waa isbitaallo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo gadaal laga soo bila isbitaalka xaaladiisa aad iyo aad ayay u liidataa wasaaradda ma hayso qarash ay ku daboosho waxyaala aan u doodayno baarlamaanka aan aan aan aan la hadalnay oo civil society-ga ururada rayidka kala hadalnay waxaa ka mid ah in budgetka wasaaradda kor loo qaado lasoo gaarsiiyo bal ilaa iyo afar marka horeeta boqol kiiba afar wasaaradda markaas awoodeeda waxay yeelanaysaa iyada inay shaqaalaheeda mishaar siisato inay iyada maamusho isbitaalka isbitaalada dawladda waxaa haya hay-ado i c r c save the children unicef aa wax siiyo caafimaadka soomaaliya boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ku tiirsan yahay deeq bixiyayaal waa waxaan waxaan qoosho noogu jiro diyaarinayno inaan isbitaaladii faraha ku qabanno dib u dhis ku samayno isbitaalka banaadir waxaa noo ballan qaaday inay noo dhisi doonaan chinese oo markiisii hore dhisay restructure fiican lagu sameeyo qalab fiican la dhigo dhakhaatiir waynu haysanaa aad u fiican maasha allah laakiin waxaan u baahannahay dib u habeyn guud isbitaaladii dawladda waana waxaan ka shaqaynayno hadda qorshaheena ku jiray labadii sano ugu dambeysay waa tahay maadaama wasiir aad tahay wasiir dawladda ka tirsan ahay kaabiyada caafimaadka waddanku uu burbursan yahay dhowr iyo labaatan sano hooyadii dhallaanka caafimaad darro ee meelaha qaarkood ugu dhimanayaan ama hooyada markay umulaysa xataa ay isu go-eyso tuulooyinka iyo gobollada qaarkood dowladda waddan sidaas oo kaleeto ku jira xaalad khatara oo deg dega oo ay jirto argagixisadii iyo qaraxyadii oo joogto ah maxay tahay dowladda waxay ahmiyadda siinaysa oo ka weyn caafimaadka haddaan ku weydiiyo
caafimaadka waa waxyaalaha ugu weyn ee dowladda ahmiyad siinaysa nabadgelyada sidoo kalete nabadgelyo haddii aysan jirin waxa waaye meel loo dhaqaaqi kara ma jiro caafimaadka waa qeybta ugu muhiimsan si dowladda si xooga saaraysa siiba caafimaadka hooyada iyo dhallaanka wadamada naga taalmeeya caafimaadka waxay xooga saaraan sida sweden oo kale finland iyo kale switzerland sida defet u k waxay aad iyo aad leysku usaara maadaama baahidii ay aada u badan tahay aan la dabooli karin waxyaalaha ay aada diiradda usa aan u wada saarnaa waxay tahay oo priority ah hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda m c h-yada xarumaha caafimaadka oo yacni bixiya caafimaadka waa free daawooyinkooda waxaa bixiya hay-ado waxaa waxay helaan xanaano primary health care marka caafimaadku waa wax aada iyo aada muhiim u ah qofka haddii uusan helin caafimaad iyo waxbarasho free ah dhibkeeday leedahay waya magacayga waa mahad ciidan cismaan jooga magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadka waxaan weydiinayaa magaalada beledweyne badanaa waxaa ku badan shuban biyoodka caruurta yar yar oo shanta sano ka yar iyo dadka waayeelada ah xilliyada kuleylada iyo xilliga roob marka ka wasaarad ahaan maadaama magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan aysan jirin ceel riig ah oo dadka badanaa ay ka caawaan biyaha webiga webigana oo masqulihii iyo muxuu ahay waxyaaba fara badan iyo ay ku furan yihiin mar walbana ay soo noqnoqoto ka wasaarad ahaan maxaa idinka qorshaysan dhanka caafimaadka ee magaalada beledweyne gaar ahaan meelaha ay webiyada maraan marka wabilahi tawfiiq waad mahadsan tahay dhegeystaha ka hadlaya beledweyne waa run cudurada shubanka iyo waa waxyaalaha laga qaado waa waa biyaha yani cudurada ka yimaada biyaha telefishinka qaranka waxaan aad uga helay oo ayaamahan ka socda ki shuban biyoodka aad u bilaabay belihiina soo dhaafay laga bilaabo february march april ilaa iyo agost xoog u haya wadanka meelo badan waxaa laga sameeya programyo oo ka hortag ah oo sharxayo in biyaha gacmaha sida loo dhaqan lahaa in cuntada la iska dhaqo gacmaha la dhaqdo markii ilmaha ay saxarada iyo kadib in biyaha la karkariyo waxa looga hortegi karo ugu weyn horta waxa waaye in nadaafada laga laga la iska kaalmeeyo yacni nadaafada iyo kahortag marka la sameeyo kadib shubanka markii lagu arko ilmaha hooyada waxay sameyn lahayd iyo aabaha ama qofka marka xanaaneynaya sidii waxyaalaha uu siin lahaa sidii u raadsan lahaa dakhtar waxyaalaha uu sii qaban kari lahaa intii uusan xarun caafimaad gaarin marka waxyaalaha aan hadda aan ku baraaru wasaarad ahaan isku baraarujinayna waxay tahay inaan xoojino xarumaha caafimaadka dhigno health education waxbarasho yacni caafimaad dadka inay fahmaan waxyaalaha aqoonta caafimaadka in la kubciyo aqoonta exact waa mahadsan tahay aqoonta caafimaadka ee aad iyo aad u ah basic yacni nadaafada guud hooyada markii ay dareento waxay sameyn lahayd ama tiyada caafimaadkeeda aadatame ama cunuga ha ahaado waa waxyaalo sahlan iyada ay sameyn karto ka hortag sameyn karo in cunugii ay yacni uusan soo dhicin oo iyada ay kaalmeyn karto waxa ugu weyn looga hortago cuduradaas waxa ugu weyn in qofki la baro hooyada iyo familka la baro ka hortag aada u sahlan haddii la sameeyo marka waxaan wasaarad ahaan diyaarinay programmo ka bixi doono telefishinka si joogto ah loo xoojin doono aan ku tala jirnay inaan dhigno xarumaha caafimaadka hooyooyinka ay tagaan ilmaha lagu daaweeyo si hooyadii ay u hesho muuqaal ahaan xitaa loogu dhigo tarbiyada si sahlan iyadoo loo tusayo qof taasoo keeni doonta waxyaalo badan inay ka horumarto waa tahay wasiir mid kale dhegeysto kale ayaa qadka ku jira bal walaal magacaa ku bilow waxa waaye wiilka naga soo wacayo dalka sweden iyo su-aashaada ama aragtidaada aada u hayso wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane wasiir waa ku salaamay aad baan ugu faraxsanahay inaad shaqo fiican oo ummadda dhan oo aada waddo magacaygu waa cali yaasiin gurbe oo kasoo hadlaya dalka sweden gaar ahaan magaala madaxda labaad ee gettenburg su-aasheedu waxay tahay waxaad tahay wasiiradii caafimaadka ee dalka oo dhan waxaanad la socotaa gobollo iyo maamul goboleedyada qaarkood xataa inay ka jiraan dhibaatooyin xagga caafimaadka maamul goboleedyadu waxay qaarkood leeyihiin ama ay wada leeyihiinba haddaan dhahno wasiiro caafimaad waa sidee xiriirka adinka iyo wasiiradaas caafimaad ma ku kontarooshaan shaqooyinka ay qabtaan ee gobolada ay ka qabtaan sidee se u gaartaan gobolada fog oo xaaladahooda caafimaad oo hooyooyinku mataqaanaa iska umul raacayaan ilmihii dhibaatooyin badan ay qabaan goboladaas maad gaartay ood adiga iyo wasiirada qolooyinka kula shaqeeya ee caafimaadka la shaqeeya ma isku daydeen inaad halkaas wax kasoo qabataan waa mahadsan tahay walaalkii cali yaasiin sweden ka hadlay aada iyo aad ayuu umahadsan yahay waa run maamul goboleedki ayaa samaysnay kuwa waa cusub yihiin kuwana horey u jireen xaaladahooda waa kala duwan yihiin waa kala horeeyaan caafimaadkooda waxaa hadda caafimaad ahaan ugu liita labada gobol ee curdunka ah ee ugu dambeeyay ee galmudug hirshabeelle oo aan rabnaa hadda diiradda inaan saarno dhibaatada waa badan tahay wasiirada waa iswada waa wada waa wada hadalnaa waa is aragnaa wada shaqayn fiicanna waa naga dhexaysaa waa laysu gurmadaa federalismka waa wax nagu cusub taas waa waxaan wada ognahay laakiin waxaan samays waxaan ku tala jirnaa inaan samaysano xiriir dhow noo sahli kara waxyaalaha aan wada qabanayno waxyaalaha iyaga u qaaska ah oo annaga aan ka kaalmayn karno iyo waxyaalaha annaga waajibaadkana saaran marka waxaa noo ballansan shir insha allah waxaa naga soo dhex galay qarxii iyo iyo dhibaatadii masiibadiina soo gaartaa naga soo dhex gashay laakiin waxaa noo ballansanaa bishaan isbuucan inaan ku kulanno magaalada xamar wasiirada caafimaadka o dhan oo aan shirar badan oo gooni wada yeelano siyaabihii aan usii xoojin lahayn wada shaqaynta meelaha dheerdheere fog waa information waa haysanaa waxaan qabnaa unit health management information system laleeyahay oo wixii xog caafimaad oo dhan aan isu soo wada gudbino puntland aan ognahay hirshabelle aan ognahay galmudug aan ogna ognahay jubbaland aan ognahay south west aan ognahay xogta waa la kala qaataa hal meelay kusoo baxda waxaana kaalmeeya technically hay-adda w h o laleeyahay waxaan sidoo kaleeto u tababarnaa meelaha aanan qabin xog agaasimayaal xog ururinta nagala shaqeeya xogta waa isu soo gudbinaa hadda showan biyoodkia noogu dambeeyey oo aada dhib badan lagu haayay meelaha qaarkood daawooyinka iyo wada shaqeynta waa wax wada joogto ah meel allaala meesha uu dhib ka dhaco waa taagana waa ta waayahay waad mahadsan tahay wasiir haye cali su- su-aal kalaan rabay wasiiradda inaan sii weydiiyo ayadoo mahadsan waa ka xumahay inaan su-aalaha badiyo midda aan raba inaan kuweydiiyo mudana waxay tahay hadda dhib baa dalka ka dhacay di dhibkii ugu dambeeya oo dhacay wuxuu ahaa qarxii dhibaatada uu keenay waxa waaye dadkii way gubteen waxaa dhacday in xataa debdemisyo badan inkastoo dee wasaaradda caafimaadku aysan taas qaabilsaneen laakiin mararka qaarkood waxyaalaha ugu badan oo gobolada ka dhaca dabka ugu weyn meelo badan baa dab ka dhacay ilmo iyo reer baa ku dhintay waa waxaad moodaa marka inaysan jirin debdemisyo awood leh wasaaraddu marka inay arrintaas ku daydo inay gobolada keento oo arrinta ugu weyn oo la saaro mataqaanaa waktiga la geliyo iyadoo dee caafimaadkii iyo kahortagii ay jiraan in arrintaas laga shaqeeyo tan kalena waxay tahay oo aan iyadana aan daba dhigi lahaa waddanka aniga aan joogo ee sweden waxa uu aada u taageeraa arrimaha caafimaadka dalka soomaaliya weliba dad ka shaqeeya oo aada u taageeraan aniga aan wada shaqeyna oo aada arrimahaas u daneynaya marka waxaan jeclaan lahaa taasina inaad adinku aada wakti gelisaan inaad xiriir la samaysaan hay-adaha caafimaadka ee dalkeena ka shaqeeya oo swedishka ah oo aadka u waaweyn oo diaconia iyo human bridge qoralnaha ay kamid yihiin inaad la xiriirtaan annagana aad baan ula shaqeynaa oo waddanka aan deganay marka su-aashayda iyo arrintaasaan ku daba dhiga waana mahadsanta waad mahadsanta cali yaasiin cali waa mahadsantaha waa runta waddanka sweden waa wadamada ugu waaweyn oo aada noo kaalmeeya laakiin baahida marka ay badan waa inaad leedahay laba saddex aad kala yacni aad kala horreysiisa marka waddanku kaalmeynayo waa wax walba kaama kaalmeyn kara haddii la isugu kaabtano waa inaad adi horta isa soo dhistaa qarash raadsataa markaas kaalmadii aad kala hormarisaa mucaawanadii meelihii aad gelin lahayd waa runtaa demis badan ma jiro qaraxii hadda dhacay waxaan ka baranay cashar aada u weyn waxaan inagoo og dulduleeladeena iyo dhaqaalaheena intuu yahay haddana waxyaalo badanaa soo baxay oo aan la-ayn marka waa waxay noo noqotay cashir indhaha noo fura inaan xoojino meelo badan oo kale oo markii hore sida hadda debdemiga demiskan oo kale uu cali sheegayo marka waa wax la isugu tegi doono wasaaradda ma laha awooddaas laakiin waxaan aaminsanahay haddii la isugu tago waxyaalo badan in casharkaas la bartay looga faa'iideyn karo soomaaliya waxaan aragnay soomaalida meel allaala meeshay joogto macaawinada ay aruurisay wadanka gudihiisa wadanka dibadiisa waa ku ammaanan yihiin macaawinada ajnabiga noo keenay iyo tan laga keenay keliya puntland wax isku dhisma ma ah daawooyinka iyo takhaatiirta waxay tragediyadaas nagu dhacday waxayna tustay sida aan aan duubana soomaali ahaan iyo sida aan isugu gurmanay cashar aan baranay waa inaan isku wada tashano annaga wada tashano iskaalmeyno hadii alle waa tahay wasiir waad mahadsan tahay bal intaan aniga su-aalo kale ku weydiinin laba iyo mid ka mida dhegeystayaasha ayaan jeclaan lahaa inaan fursadda siiyo mid ka mida dhegeystayaasha hargeysa ayay naga soo wacday walaal soo dhowow magacaaga iyo aragti ahaan waxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto wasiirka caafimaadka doctor vosia abikar oo khadka telefoonka ku jirta muqdisho asalaamu calaykum aniga magacaygu waa faatmo ibrahim ismaaciil joogta magaalada hargeysa wasiir fosila iyo dhammaan umada soomaaliyeed meel ay joogtana waan salaamaya walaashay waxaan weydiin lahaa waakii masiibo qaran ka dhacday magaalada muqdisho ilaahay horta intii ku dhaawacanta ha u boogadhayo intii dhimatayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo intii isku weydana ilaahay samiriya imaan ha kala siiyo waxaan walaashay weydiinaya dhaawacii halkaa ka dhashay waxa loo kala qaaday turkiga maxaan ku idhahdaya suudaan dawladihii la isku halaynayo sida imaaraadka iyo sacuudiga oo kale inaanay cid ka qaadin baan anigu jeclahay taas su-aal baan ka qabaa sababta ay ku dhacday intaasaan walaashay wasiirada weydiinaya aadna waan u salaamaya waa tahay waad mahadsan tahay faadimo haye wasiir sida ugu kooban ugu macquulsan haddaad ugu soo jawaabi karto faadimo faadimo hargeysa joogta wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu faadimo waa runta dhaawaceeni boqol iyo labaatan iyo toddobada ahaa waxaa loo kala qaaday turkiya oo soddon iyo shan la geeyey sudan oo la geeyey sideetan laakiin ay qaado dawladda qatar kenya oo la geeyey toddobo ay kala qaadeen kenya iyo iyo qatar emirates maya kenya iyo raalli ahaada kenya iyo emirateska oo shan qaaday daqaa waa run waa lasoo kala horumaray turkida dadkii ugu horreeyey oo isla habeenkii diyaaradda noo soo diray subaxi la yacni sabtiday dhibka uu dhibka dhacay habeenkii subaxi isniinta diyaaradda weyne la tiilay habeenkii axadda ayaan daadgureynay isbitaalada tagnay kuwa ugu dardarna anagoo group ah soo soo xulnay dhakhaatiirkii na kaalmeeyeen la diyaariyey habeennimada oo baasaboorradii loo diyaariyey subaxiina diyaaradda timi macal wasiirkoodii caafimaadkoo socda turkiya soddon dhakhaatiir iyo daawo badan marka waa lasoo kala horumaray dawladda turkiga dawladda waa ku ammaananta waana u mahad celineynaa si aad iyo aada u weyn dawladda qatar waa ka maalintii ku xigtay iyadaa qaaday oo geysay suudaan kenya isla maalintaas way timid maraykanka diyaarad waxay noo soo direen iyadana daawo ah maalintii labaad waxaa kaloo yimid dawladda jabuuti walaalaheen oo noo keenay daawooyin dhakhaatiirna noo keenay waxaa kaloo noo yimid ethoobiya dhakhaatiir keentay daawo waana loo soo gurmaday laakiin waa lasoo kala horreeyay marka cid walba oo noo timid ama daawo noo keentay ama diyaarad noo keento cid noo qaada ama takhtar noo soo dirto qaarkood hadda qaliimo ka sameynayan magaalada muqdisho oo gudaheed aad iyo aadaan uga mahad celineyna waa tahay wasiir taas waa taas waayahay aad baad umahadsan tahay wasiir waan soo gabagabeyneynaa ha ugu dambeyntii marka maxay tahay aragti ahaan iyo fariinta aad uga tegaysa dad ku dhegeysanaya oo aad kusoo xiraysay barnaamijka
waa dhibka nagu dhacay waxaan ka baranaynaa casharo aada u bara badan soomaalida waa dad isjecel dad iska dhaxa kii ugu dambeysay waxayna bartay inaan isku duubnaano inaan iskaalmeyno inaan habeen iyo maalin dhalinyaro waayeel yacni cid walba ay habeenkii oo dhan taagnaato maalintii oo dhan taagnaato qof walba uu dhinac ka gurmado inaan ka shaqeyno nabadgelyadeena inaan ilaalino yacni iska warhayno dadka dhibka wadana aan iska qabanno oo aan aan ka fekerno waddankan sidau u horumari lahaa iyo sidaan isaga qaban lahayn kuwa nabadgudka aad baad umahadsan tahay wasiir inaad barnaamijka igala qayb qaadatay adiga iyo dhegeystayaashana waa idin mahad celinaya waa mahadsantahay saar asalaamu calaykum taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya doctor fosiye abikar oo toddobaadkan barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha marti noogu ahayd barnaamijka waxaan uga hadalnay cudurrada dhimirka ee dhowaan lagu sheega dadka soomaalida in ay saameyn ku yeesheen sidoo kale waxaan uga hadalnay qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho iyo sida wasaaradda caafimaadka ay uga gaashaaman karto khatar iyo deg deg kasta oo ku yimaado xaaladaha dhinaca caafimaadka iyo qaraxyada dhinaca amniga waxyeelada dadka u keenaya guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay nabadgelyo